galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale cumar shirdoon cabbaas oo horey wasiir uga soo ahaa xukuumaddii allah u naxariistee madaxweyne xasan guuled absidoon ee dalka jabuuti ayaa dhowaanahan ka mid noqday axsaabta mucaaradka waxaana uu waraysi gaara siiyey v o da waxaana uu kaga hadlay amaba uu ka deeriyey mashaariicda dhinaca horumarineed ee ka socda dalkaasi jabuuti cumar waxa uu ka mid ahaa xubnihii aasaasay xisbiga r p p ee hadda talada dalka jabuuti haya ilaa iyo xilligii gobonnimada kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii wariyaheenna rabadaan muuse ayuu jabuuti ugu warramay
r b b haddii aan de maanta ka diga rogtay waxa aan la diga rogtay de waa wax aniga itaabtay weeye waayo falsafadii aan ku soo dhisnay caqligii aan ku soo dhisnay dariiqii aan u soo jeexnay ee ma garanaysaa dalkan aan u soo jeexnay waxa aniga ila ahaatay markaan ka tegayay meeshaasi in ay noqotay dariiqii laga weecday dhinac kale oo annaka markaa aniga shakhsi ahaan aan cajabinayn in loo leexday dadkayagii meesha joogay ee mas-uuliyiinta ka ahaaya ay noqdeen dad xagga dambe u dhacay dad kale oo annaku aan garanaynin lana soo hormariyey marka hadda waxaan is yidhi tani tii aad ku talagasheen maahe waa inaad meeshii kale ee dariiqa siyaasadeed oo habboon oo ka duwan tani meeshii aad ka helaysa waa meeshii waxaan ka arkay dee inay tahay mucaaradka mucaaradkiina waan u wareegay maantana mucaaradkan dhex jooga cumar shirdoon miyaan la is odhan kareyn maanta adigu inaad noqotid kii ku fahmi lahaa war erbebe xisbiga hayayn talada raggii aan soo dhisay baan ka mid ahaa administrationkii hore amba maamulkii hore jabuutina waan ka tirsanaa maanta geed wanaagsan oo damala oo la hadhsado ayaanu beernay marka la eego horumarka lagu tallaabsaday may way habboon tahay taasi oo de mataqaanaa intii aan joogayba waan odhan jirno waxaan odhanay r b b waa jirid jirid wixii kale ee oo dhan oo soo raacay waa laamaan odhan jirnay jirid sidii loogu ogaa ayaa waxa ay noqotay dee jiriddii oo mataqaanaa engegtay engegaasina dhibaato weyn buu keenayaa inay dadkii kala yaacaan inay aqoontii ka kala yaacdo inay qadariska dadkii lahaayay ka kala yaacaan dad kale oo aan garanayn baa la arkay markaa dee nimanku arkayn fadhi iyo sarjoog midna kuga arkayn danhaadkaa qaban xaggan kale mucaaridkii aad tidhi waan ku biiray basoo dadaan la garanayn iyo dhalinyar wixii aad halkan kaga soo cabatay unba halkana kaaga horreeya soo maa maysida runta ah horta aniga u s nta aniga waxaa ii soo jiiday oo xadhig la soo jiiday ii noqday ninkii odaga ahaayee dhintay ismaaciil geedi xareed allah u naxariiste nin dhabaru ahaa isaga ayaa aniga ii soo jiiday isaga ayaana u s n keenay ninkaana nin aan iminka saddex sano ka hororteed bartay meehayn wuxuu ahaa nin aan lixdankii anoo iskoolka kalaaska kollejka kalaaska u horreeya dhiganaya aan soo bartay buu ahaa min lixdankii ilaa dhimashadiisiina waan wada joognay kolka maanta aan iminka xaggan mucaaridka aan u soo leexday ninkii i keenay uu dhintay hase yeeshee qiimaha aan ku leeyahay halkaa iminka maanta irbabe kumaan lahayn markaad eegto wakhtigiinnii iyo wakhtigan maanta waxaa iska cad faraq weyn ayaa u dhexeeya xagga horumarka bal ka waran horumarka kani maanta raadiyoga iyo telefisyoonka laga sheegayey waxa uu ka yimiday fikradda dadka etoobiya xukumo oo dalkooda jecel maxaan uga jeedaa dalkooda jecel nimankaasi waxay u fikireen ay doondooneen halkii dalkoodu maanta ugu dhib yaraan lahayd ay dariiq ka dhigan lahaayeen ay boor boorar ka dhigan lahaayeen ee waxa iyaku ay dibadda u dirsanayaan iyo waxa ay dibadda ka keensanayaan ay ma garanaysaa ka qabsan lahaayeen adeegii ay u baahnayeen waxay noqotay inay jabuuti tahay ay meel kale lahayn waa dhuuntoodii wey way garteen wax jabuuti ka soo baxay oo qiimaheeda leh oo aan brojega iyadaa leh aan odhan karaay waa boorka milixda ee laka casal weeyaan si kale haddaanu dhigo waxaa jamhuuriyadda jabuuti soo degay shirkado fara badan oo dadweynaha reer jabuutiyan dad fara badanna ay ka heleen shaqooyin marka miyaan lays odhan kareen horumar baa lagu tallaabsado dadaal xoogla la sameeyey shariikado way yimaadeen waa run weeye dadaal uu jira horumar waa jiraayo anigu ma diidanay wixii ka faa'iidayase anigu ma garanaya maanta dadka ka faa'iidaya ma juusyaaba ma shiinuwaaba ma jaboneeba ma etoobiyaaba dee tirakoobkii baa la hayaa dadweynihii reer jabuuti ee u shaqo tegey hadday baananka tahay hadday tahay shirkadahaasi kala duwan ee ajaanibka miyaan ahayn daliil cad de malaha tirakoobkaasi anigu ma hayee waa mid iga qarsoon malehe wixii indhahaygu itusayaanse anigu run ahaan waxaan arkayaa shaqala'aan weyn oo dalka ka joogta oo hin xagga dhaqaalahoo dadka ka joogta waxaan arkayaa dhibaatooyin ummadda iyo bulshadu ay sheeganayaan waxaasoo dhani dee meel bay ku biyoshubanaysaa halkay ku biyoshubanaysa waa meeshuu talisu ka talinayey waxaana maanta wax lagu liqo oo lagu qariyo ma arkayo shariikadahaasi iminka haddaan ka hadlo shiinaha shiinuhu waa dad weyn waa dal weyn waa dal dhaqaale leh waa dal ma garanaysaa wax walba leh hase yeesho shiinahayi anu waxaan xasuusanahay berigii aan wasiirka tacliinta aan ahaa waxaan dhisay liigga shiinaha ayaa dhisay ahayd shiinuhu marka uu kuu keeno maxaan ku idhaahaa qardaas sibidha markab sibidhuu isagu suuqa soo gelinaya uu iibinaya qardaaska markab sibidha ayaa daba socda kolkaas shiinuhu waxa uu qaadanayo uu dalka ka helayo iyo waxa uu gelinayo waxa uu qaadanaya badan baan leeyahay marka dad badan oo isagaysa uu leeyahayna uu shaqaysiiyaa oo uu keensadaa dadka waxa uu siiyo yar tahay
kaasi wuxuu ahaa cumar shirdoon cabaas oo ah siyaasi horoore jibuuti ah waxa uu warramayay wariyaha v o da jibuuti rabadaan muuse dhinaca kalena wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee jabuuti cali yacquub maxamuud ayaa isaguna ka hadlay mashaariicda jabuuti ka socda wuxuuna sheegay in jabuuti ay mashaariicdaasi uga faa'iidaysanayso dhinaca tamarta dabiiciga ah wariyaheenna ramadaan muuse ayaa mashaariicda jabuuti ka socda wuxuu ka waraystay wasiirka tamarta cali yacquub maxamuud sidaad ogtihiin madaxweynuhu wuxuu jeexay siyaasad ah inay jabuuti noqoto wadanka ugu horreeya afrika ay isticmaalaa tamar bilaaqashina labada kun iyo labaatanka horteed barnaamijkaasi ujeedada badan buu leeyahay qodob koowaad waxa weeyaan annaku aan helno isku fillaasho xagga tamarta oo khayraadka ilahayna siiyey aan isticmaalno weeyaan waa runoo maad aragtay wadankan jaarkan ee walaalaanahay etoobiya boqolkiiba shan iyo lixdan ayuu noogu yimaadaa tamarta ama kooraanka la yidhaahdo hydroelectricity ee biyaha laga dhaliyo laakiinse annagu waxaan doonay in aan ku ladhno khayraadka dabacidka ilaahayna siiyey amba ah tamarta laga dhalin karaya hawada amba kaawiga cibeeda amba uumiga kulule madaragtay in geotermiga kuwa kaloo badda laga samayna way jirtaayo halkani gubeed idna waa la samayn karaa laakiinse iminka waxa noo fudud oo degdeg noo ah waa cadceeda waa hawada iyo uumiyaal kulule geotermiga weeyaan waxaan doonaynaa inaan helno qiimo raqiisa oo reer jabuuti shacibka reer jabuuti ay ka faa'idaystaan iyo warshadaha ama noqdaan kuwan maalgashiga dibadda amba kuwa reer Djibouti ay sameyn karaan si wadanku horumar u gaaro marka la eego kaawigan cadceeda isaga goobo kala duwan baad ka hirgelisana waa la arkay laakiin xagga geothermiga weli waxaad soo dhaafi laadiin baa la yidhi uumigaasi aan ka kulul goobihii aan ceelashay oo daraasaadkooga ay socdaan ta hawadana waxaaba la sheegayaa inaanay fari weli ka qudnaynba iyaga haddaad nooga warwaranto xoogaa maxaad odhan lahayd horta waxaan ku bilaabay cadada yaasin maxdiid tahawada bishan soo socotay february iyo hawsha bilaamaysaa wixii daraasaad oo dhan wadhan yihiin maalgeshi waa diyaar wadanka aan walaalaanahay qatar iyo maal maalgelinaya oo waa joint venture oo warshada shirkadda korontada ee qatar iyo shirkadda korontada jabuuti heshiis bay ku galeen bishan soo socota ayay hawshaasi bilaamaysaa tani kale omiga kulule geotermiga waa run in badan baa madarata laga soo shaqeeyey darasaadka ugu dambeeyey jaica oo hay-addan caalamiga ee taageersiga ee jabaan ayaa maalgelisay wixii darasadan horta waan dhammaynay dhowr jeer baan ku noqonay waayo lama gelin karayo lacag intaa lig haddii aan la hubin in uu jiro omigii kulula iminka wax walba waan dhammaynay dhowaan baa isna ceelka ugu horeyaan qodi doonaa waxaa la tilmaamaa xagga umiga kulule geotermiga kenya oo inta badan ka ceelaliyara jamhuuriyadda jabuuti inta khayraadkii ku jirta dee kolka la eego xagga geotermiga ee iyadoo awooday inay iibgeysaba marka jamhuuriyadda jabuuti dadku waxay ku leeyihiin markaanu dhex marnay samir baabaan taaganay ilaa waama ayaa la hadalhayaa maxaad ku qancin lahayd maanta ummadda reer jabuuti soomaalidu waxay tidhaa dhammaan kartaa ballan baanu qaadaynaa dhowaan bay insha allah aan soo saari doonaa wasiir waxaa kaloo jira mashaariic lagu xoojinayo korontada khadkii labaad baad hadal haysaan iyo kii saddexaad ee xagga Ethiopia isku xidhkan koranka khadkii koobaad ayaa hore loo ogyahay oo la hirgeliyay inta badan dadku canaan ay soo jeediyaan oo yiraahdaan wax saaniyo de hoos loo dhigay qiimihii ma jirto ka labaad iyo ka saddexaad maxay fili karaan dadku sidaad ogtihiin labada kun iyo koob iyo tobankii ilaa maanta boqolkiiba shan lixdan tamarta amba koranka aan isticmaala Djibouti wadanka walaalanahay Ethiopia jaarka nahay ayay nooga yimaadiin waa tamar bilaa qashina sidaan haddarba u sheegay labadii kun iyo labaiy tobankiiba qiimihii hoos baan udhignay haddana dib baan maaragtay ugu noqono afar iyo tobankii baan haddana hoos u dhignay bishan ku jirnana hoos baan u dhigaynaa dee waa wax taabsan kara weeyaanoo lama odhan karayo maaragtay qiimihii hoos looma dhigin dadku hana yidhahdiin waan sulugeynaaye hoos u sii dhiga waa waxaan fahmi karna weeyaan laakiin halkaan ka nimidnay iyo halkaan joogno isku mid maaha waxaad kaloo maraysaan xeer isaguna asmaxaya in xagga productionka amba wax soo saarka korontada la madax banaaneeyey oo haddii tolaan ay dede ku koobnaaneen arrinta qodobka haddaad noo yarfaafaysa maxaad odhan lahayd arrinkaasi waa arrin muhiima weeyaan oo sal u ah siyaasadani madaxweynuhu jaxay madaxweyne ismaaciil margelle oo ah inaan si degdega aan u gaadhno labada kun iyo labaatanka wixii maad aragtay baahi loo baahnaa waddanka aan ka gudubno oon buuxino oon isticmaalno tamar bilaqashina taasi waxay u baahan tahay in la adeegsado maalgashi dibadda oo xooga oo badan badan oo baxad leh inaa la isticmaalo ayaa loo baahan yahay annaku awood inta lagma lihin laakiin marka qofkii laga idhahdo sharci baa lagu sameeyey waxaa la xoolahaagu amba xeera kugu jiro amba xeeraha kugu jiro marka xeerka loo sameeyey wayna aamineen oo adinka arkay marka dhoweyd baadho weyn oo kii madaxweynuhu dhagax dhigay qatar idna maaragtay gacan ba naga siisoo dhowaan ba idna maaragtay kale hawada laga dhalinayay aan dhagax dhigi doonaa umii kolle geotermiga saas leeg weeyaan lacagtaas faraha badan leh ma timaadeen haddii horta tagu horeysa waddanka nabad jirin ammaan jirin xasilnoonid jirin ma timaadeen arinta ugu culus ee la tilmaamay sacaadatul wasiir waxa weeyaan tareenkan ku shaqayn doona koraanka oo lagu wada in dhowaan si rasmiya loo dhaqaajiyo soo dhib maaha koraanka aad magaalada ugu tala gasheen iyo kii tareenku hadday isdhex galaan tareenku ka soo baxaa qadiis waxaa la doonayaa bacda xogaa inuu jibuuti yimaado kolkaa liin khad isa oo isaga u gaara ayuu isticmaalayaa oona ku xidhnayn tani kaleti ee magaaladu jibuuti ay isticmaalayso mashaariicdaasi fara badan ee dalku ku guda jiro ee xagga horumarka qaabilsan iyo tamarta marka la eego inta badan aad ku guda jirtaan iyadana inaad hirgelisaan waxaa la tilmaamaa inay kaafiya kala dheeriya yihiin waana isla socon ay wada jaan qaadeen maxaad ka odhan lahayd warka xagad kaasho ma garanaya waa been weeyaan waayo annaku haddaan nahay xukuumaddii waan wada shaqaynaa ra-iisul wasaaraha ayaa guddoomiya shirarka badiga oo isku duwaa arrimahaasi kuwan kale walaalahii ee autoriteedii boorkan iyo kuna si fiican bay naloo shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay mashaariicdaasoo dhan tamar deg dega loo baahan yahay
waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee jabuuti cali yacquub maxamuud oo magaalada jumhuuriyadda jabuuti aan idhahday ugu warramayay waryaheena ramadaan muuse